Ismaaciil Haashim oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku soo koray xero barakacay ayaa magaalada Muqdisho ku soo bandhigay doomo iyo maraakiib macmal ah kuwaasi uu gacantiisa ku farsameeyey. Doomahan iyo maraakiibtan macmalka ah ayuu ka sameeyey alwaaxyo iyo sidoo kale jiingado wuxuuna geeyaa meelaha ay dadka u badan yihiin si looga iibsado. Ismaaciil Haashim ayaa ka warramaya doomahan iyo maraakiibtan macmalka ah ee uu sameeyey isaga oo ku baaqay in la garab istaago.
waxaa soo samey jiray aabbeeyaa soo samey jiray adeerkaygaa soo samey jiray iyagaana ka bartay yacnii intaan anaa hadda ku soo kordhiyey yacni mar walba si aan wax cusub aan micnaha idin tuso dadka isma lahan midaa leedahay labaatan doolar iga sii labaatan shan doolar inuu ku siiyaa laga yaabaa midaa toban iyo shan doolar iga siiyaa leedahay toban doolar inuu kaa siiyaa laga yaabaa dadka sidaa ugu heshito uu kala qaado waaye meelo badan oo oo lagu sharaxo waa jiraan xitaa madaxtooyadaa jirta oo lagu sharaxay hadda kahor labada kun toban iyo siddeeddii ilaa iyo meelo badanaa jiraan oo laga iibsado xitaa dhiirigelinta waxaa iga imaanayaan ilaa iyo niman caddaan xitaa waa ay dhiirigeliyaan ma fahantay warriyada ugu weyn aan leeyahay abuuxeetaa wax soconaayo soomaali wax ugalaya maadaama kuwan ay sharaxaad leh ay tahay yacnii dadka waxay ku fikirayaan baawuraa hadda dal soo sameeyey baawurkaas mashiinaa soo sameeyey ku fikirayaan war mashiinka oo baawurka soo sameeyey qof bini'aadanaa sameeyey ana haddii maanta ah inta ka bilaawo beri ilaa iyo jaranjarta ugu dambaysa waa geen karaa aaminsanahay waxaan dalba lahay qalab mindidan iyo waxaan idinleega bedelo qalab aan ku qoro alaabtaan ku habeeyo oo maalintii shan xab lix xab aan ku samayn kara haddii la heli lahaa in leegu caabiyo laakiin ani muhiimaddeeda waxay tahay wax soconayo dalku wax u taraayaan in aan soo sameeyo dalkan waxaan rabaa magacii taariikhba inaan ka sameeyo insha allah madaxda qaranka dhammaantood waxaan ka codsanaa inay farsamadeeda igu dhiirigeliyaan oo igu garab istaagaan si waxaan wax ka sii asrisano oo dalkana wax la taawo kara ugu noqdaan aan u soo sameeyo inay igu dhiirigeliyaan oo qalabka xitaa ay ii raadiyaan oo igu caabiyaan